dooda jimcaha ee galabta waxaynu ku eegeynaa ansixintii dastuurka soomaaliya ee labada aqal baarlamaan ee soomaaliya ay ansixiyeen haddaba inta saacadda ee barnaamijka socda waxaan faaqidi doonaa afar iyo toban sano kadib dastuurku ma u baahnaa in la qabyo tiro hanaanka la maray ma aha kii dastuurku u baahnaa su-aalahaas iyo kuwo kale oo mowduuca la xiriiraba waxaa nagala qaybgelaya marti si gaar ah barnaamijka uga hadli doona oo ah mudanayaal ka tirsan baarlamaanka iyo falanqeeyaal waxaana barnaamijka stuudiyaha iminka igula sugan xildhibaan mursal maxamed khaliif oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka khadka taleefonka ee magaalada muqdishona waxaa toos ugu jira xildhibaan maxamed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo weliba mahad waasuge oo ah agaasimaha somali public agenda akhyaar soo dhawaada waa dhownahay mahadsanid
haddii aan ku bilaabo haddii aan ku bilaabo xildhibaan mursal maxamed khaliif xildhibaan mursal inkasta oo dastuurkii labada aqal baarlamaan golaha shacabka iyo aqalka sare mudanayaashooda fadhi wada jir ay yeesheen ay ku ansixiyeen oo ay ku meel mariyeen madaxweynaha soomaaliyana uu saxiixay see wax kula muuqdeen
bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad waa salaamayaa bahda b b c adiga iyo stuudiyaha maanta inaan mar kale imaado waa runtii fursad wanaagsan waa salaamayaa saaxiibka xildhibaan maxamed haaruun oo khadka taleefonka nagula jira iyo mahad waasuga somaali public agenda iyo dhammaan dhegeystayaasha iyadaba salaan kadib runtii baarlaman ayaa ansixiyey dastuur inaad tidhaahdaan baa b b c idinku ah sharaf darro sababta aan u leeyahayna waxay tahay dastuur hal nin soo qortay hal koox ama hal xisbi ay wadteen soomaali inteeda badan aanay qayb ka ahayn ayuu ahaa dastuur qaranna maahalabada golo ka tirsan ayaa fadhiyey oo warbaahintu ay joogtay oo gacanta u taagay oo halkaas joogay marka
waxaan kuu leeyahay sharciga iyo nidaamkii ay ahayd in la raaco inaan la raacin xildhibaano badan oo majority ama badnaan intii ku matalayay puntland iyo jubbalana baarlamanka laga mamnuucay xildhibaanada tiradooda labada aqal aysan dhammayn kooramkii loo baahnaa iyo weliba iyadoo habkii dastuurka uu farayay ee ahayd heshiis siyaasadeed in dastuurka laga galo dastuurku ma aha wax cayaar cayaara ma aha dokumenti uu hal xisbi iyo hal shaqsi qorto wixii laga filayey in heshiis siyaasadeed looga galo qaab sharci ah oo waafaqsan sida dastuurka laftiisa uu sheegayana in la maro ay ahayd intiba lama marin ma lahayn tiradii saxda ahayd ma lahayn wadatashi iyo heshiis siyaasadeed ma ahayn wax heshiis lagu yahay waa xisbiga j s b ee xasan sheekh maxamuud buuq ay qorteen oo aadan madoobana dubbaha ugu dhuftay oo loo ansixiyo wey xildhibaan mursal aad mahadsan sida ay sheegeen guddiyadii gacanta ku hayey wuu soo maray habraacyadii baarlamaanku waxay sheegeen guddoonkooda un ay xildhibaanadu koorumka joogeen oo koorumka uu buuxay sidaasna lagu ansixiyey marka taas kale waan u imaan doonaa waxaan siinaya markaan xildhibaan sida ay sheegeen inaad tiraahdaa saxa sida ay sheegeen anna sidaasi ka duwan baan kuu sheegaya boqol xildhibaan iyo ka badan oo kuu sheegana waad arki doontaa xildhibaan maxamed haruun baa nala jooga xildhibaan maxamed haruun soo dhawow waad degeysanaysay xildhibaan mursal maxamed khaliif soo dhawow
aad baan idiin salaamayaa saaxiibka xildhibaan mursal iyo mahad waad suge iyo adigoo daadihiya iyo dhegeystayaasha soomaaliyeedba runtii mursal waxaad moodaa inuu si xagjirnimaha oo aad ugu fogaanayo waanse ku faraxsanay anigu markaan anigu iska hadlo in maaragtay soomaaliya muddo dhowr iyo toban afar iyo toban sano kadib ay dastuur yeelatay muddo maaragtay aad u dheeroo mashruuc uu ahaa runtii dastuurkaasi oo qodob kasta oo maaragtay ka mida qodobada dastuurku haddii lacag ahaan la qiyaaso uu malaayiin dollar uu ku kacay wasaarad dastuur baa jirtay oo lacag soomaaliyeed ku baxdo guddiyo dastuur baa jira oo lacag soomaaliyeed ku baxdo islamarkaana lacaga adduunyadu inugu caawisaa ku baxdo dastuurkii ugu muddada dheeraa caalamka inta la og yahay oo afar iyo toban sanno socday ayuu ahaa islamarkaana ugu kharashka badnaa marka waa ka xumay mursal runtiisu uu hadlayo mana qabo maaragtay dastuurkaasi meel uu in ku leeyahay mursal waxay ahayd laba inuu kala saaro oo ah inuu dastuurka dhaliilsan yahay oo inay soomaali dastuur yeelato uu diidan yahay ama uu ogol yahay iyo inuu habraaca dood ka qabo habraaco hadduu dood ka qabo dee golay maaragtay golayaal baa dalku leeyahay habdhowrayaal baa jira maaragtay xogayaal baa golayaashu leeyihin iyagaa wixii ata dhana sii habraaca mas-uulka ah laakiin haddii uu dastuurka dood ka qabo waxay ahayd inuu dastuurka idhaa qodob hebel iyo qodob hebel soomaali ma qabatay hebel baa samaystay runtii sida saxdaana ah een, dastuurkan iyo dastuurkii hore waxay ku kala bedelan yihiin ee, runtii ma jirto marka laga reebo kii hore inuu ahaa boqol afartan iyo saddex qodob kanna uu yahay boqol sagaashan iyo sideed qodob oo micnaheedu ay tahay in waa lasii faahfaahiyey kii hore mid iska hor imanayuu ahaa een, kanna runtii mid aad u kala faahfaahsan runtii dadka diidan maaragtay dastuurka anigoo ixtiraamaya laakiin waxay- waxaan odhan lahaa bal qodob iyo laba aad diidan tihiin ood leedihiin maaha dastuurku kuma fiicna inuu saa noqdo ummadda la wadaaga ma qabo qodob iyo laba ay diidi karaan inuu ku jiro Is- inta badanna waa dastuurkii hore ee maaragtay ee shaqadu ku socotay waxaana ceeb inagu ah ee innaga guud ahaan soomaaliba een, maxaa yeelay inuu in- muddada intaa leeg ay nagu qaadato dokumenti yar oo maaragtay beejahaan marka loo eegana konton beej ka badnayn way qodob ahaan marka loo eegana laba boqoloo qodob ka yar inay afar iyo toban sano oo way uu ilma ku qaangaadho way ay nagu qaadato runtii Si- si ilaa fiican baa- sidaa uu mursal si hadda fiican waa baa- dayay.
si fiican baa u sharaxday maxamed eh, haaruun waa mahadsan tahay marka eh, mursalna waa soo hadal qaaday isaga aan siino haye Een, maxamed haaruun waa xildhibaan ka soo gala ama ku matala baarlamanka federaalka somalilan anigu jubbaland baan ku matalaa Een, dowladdii ama degaankii uu ku matalayay ee somalilan lagalama tashan dokumentigan ama dastuurkan xasan sheekh uu qortay jubbaland iyo puntlandna lagalama tashan maxamed oo su-aasha aan ku weydiinayo ama xasan sheekh iyo adiguba inaad ka jawaabtaan ay tahay halkeed ku maamulaysaan dastuurkan somalilan aanay qayb ka ahayn jubbaland aanay qayb ka ahayn puntland aanay qayb ka ahayn dalkeed ku maamulaysaan
xildhibaan maxamed haaruun waa waa waa u jawaabi karaa somaa Ku soco.
mursal horta runtii waa ixtiraamayaa mar labaad waxaan ku celinayaa qodobada ay diidan yihiin deegaankaa uu sheegaya ma sheegi karaa ma odhan karaa qodob hebel iyo qodob hebel haddii ay tahay madaxweynaha hadda joogaa ayaa dastuur ka dhammaystira umana rabno libintaa waa dood kale haddii si dood ay tahay qodobaan dood ka qabnaa aan annagu deegaankaygu dhib ku ah qodob hebel iyo qodob hebel inuu sheego weeyaan Wa- waye Een, jubbaland baan ka yimid buu ayuu ayuu maaragtay mursal yidhi waa runtii reer jubbaland weeyaan isla xildhibaano kale oo reer jubbaland ah oo maaragtay qaarkood wasiirayiin qaarkoodna xildhibaanayiin baa joogay golayaashana waddan maaragtay ilbaxna uu ka yimid oo inuu qurbaha ka yimid waa waa mursal waa ogahay waye sida loo kala tiro bato in maaragtay laysku ixtiraamo weeyaan laakiin fiitadii soomaalida ee ahayd haddaan tayda la yeelin ma soconayso wax halkaasay soomaaliya dhigtay waye eh, lixdan xildhibaan iyo lixdan sanaynu dalnahay maantana halkii ay soomaaliya ku dhalatay weli taagantay waye waxaana gaarsiiyey fiitada uu saarayo mursaloo kale dad saarayo la haddaan aniga tayda la yeelin maxamed waye wax soconaya ma jira waye Eh, xildhibaan mursal marka qodobada aan ku diidanahay ee bal uu- sida had- uu weydiiyey.
mar labaad buu ku weydiiyey Ha.
ma dastuurka in la- eh, la dhammaystiraa diidan tahay oo la qabyo tiro mise qodobbaa diidan tahay maxaa diidan tahay sida ugu- waxa waxa aan diidanahay waxaa ku dhowaad afartan afartan xildhibaan oo jubbaland ka soo gala ku dhowaad soddon xildhibaan oo puntland ka soo gala loo mamnuucay oo ay diidan yihiin oo aan anigu diidanahay waxa weeye marka koowaad in heshiis siyaasadeed aan laga gelin oo bo- Yaa qodobka ka boqol gelin?
qodobka boqol iyo soddon iyo saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka laftiisa ayay ku qoran tahay haddii dastuurka wax laga bedelayo in dowladaha xubnaha ka ah federaalka labadan ay kugu qayb ka celin noqdaan Mursal, aan qodobka dhamaysto Hadda ma- aan Maxamed- aan sheegin, dhamaysto Maxamed, waa Maxamed, dhamaysto, maxamed waa waa dhamaysto dhamaysto.
sheegi karaa.
kaama dhex gelin hadalkaaga maxamed waa aan dhamaysta dhamaysto haye qodobka boqol iyo soddon iyo saddexaad iyo boqol iyo soddon iyo afaraad baa ka hadlaya in dowladaha xubnaha ka ah federaalka laga talageliyo lagala tashto micnaheedu yahay inay miiska fadhiyaan oo aanay maxamed ahayn- laakiin- eh, maxamed eh, mursal haddaan ku weydiiyo eh, waa tashiyadu waa furnaayeen dowladda maamul goboleedyada adigu aad matalaysid oo ay jubbaland ka mid tahay waa loo yeeray waa tashiyaal loogu yeeray ha laga wada hadlaa la yidhi haddii madalihii lagaga wada hadlayey ay ay ama siyaasiyiinta deegaanadaada ka soo jeeda iyo siyaasiyiinta kale aad tilmaamtaba aysan ka qaybgelin xaggee ahayd in lagaga doodo marka oo la- lagaga wada tashto wel sababta ugu weyn ee aanay uga qaybgelin waxay ahayd koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug mandatekii uu ka dhammaaday sharciyad ay hadda dastuur wadatashiga ka galaanna male meesha xasan sheekh maxamuud iyo jubbaland ay isaga dhaceenna waxay ahayd war dowlad goboleedyadan dastuurka iyo do- doorasho kaala shaqaynaya bal horta ha yeesheen sharciyad ay iyagu laftooda masiirkii ummadda ku go'aamiyaan nin saddex sano iyo laba sano muddo kororsi aan sharci ahayn kursi ku Way.
fadhiya inuu masiir ummadeed oo shan iyo labaatan milyan oo soomaali ah uu go'aankooda gaaro sharci maaha akhlaaqna maaha way Eh, waayahay waa mahadsantiin labadiinuba Eh, waxaan Eh.
ogudsiinayaa markaan maxamed waa kugu soo noqon doonaa waxaa muddo isaguna na sugayey oo doodan nagala qayb gelaya mahad waa suge oo ah agaasimaha somali public agenda mahad soo dhowow si gaara haddii aan ku weydiiyo eh, waxaad la socotay eh, wax kabedelkii eh, muddadu soo qaatay eh, ba- labada aqal baarlamaan ee la- dabcan ku saabsanaa cutubyo ka mid a dastuurka la qabytirayey iyo eh, doodihii ka dambeeyeyba haddii aad dul istaagtid oo dadkana dhegaysanaya u sharaxdid maxay yihiin wax wax laga bedelay cutubiyada soo dhow eh, mahad
waa mahadsan tahay marka hore waxaan salaamayaa een, labada mudane ee golaha shacabka ka tirsan baarlamaanka een, eh, limaan maxamed haaruun iyo mux- muxugaan mursal khaliif Een, eh, marka labaad waxaan salaamayaa dhegeystayaasha een, eh, b b c Eh, discussionkan aada uu muhiim u yahay Een, sababtoo ah eh, dastuurku waa xeerka ugu sarreeya ee dalka Een, eh, waxaan rabaa inaan marka u kala qaado labo nuxurka dastuurka iyo habraac iyo wax ka bedelka inaan u kala qaado Eh, nuxurka dastuurka waxaa uu qabyada u ahaaba waxa- waxay ahayd arrimo loo bixiyey contentious political issues arrimo siyaasadeed ee la isku khilaafsan yahay ayuu horta dastuurkan u dabranaa muddo toban iyo dhowr sano ah arrimahaas waxaa ka mid ahaa sida loo nidaaminayo een, arrimaha federaalka sida awoodaha fulinta sida loo qaybsanayo federaaleynta maaliyadda amniga een, maqaamka muqdisho een, eh, waxaa ka mid ahaa garsoorka sida loo nidaaminayo waxaa ka mid ahaa citizenshipka muwaadinyaa ah een, awoodda madaxweynaha awoodda ra-iisul wasaaraha labada aqal ee baarlamaanka qodobo marna toban la gaarsiin jirin marna toddoba ilaa sideed la gaarsiin jira ayuu horta ahaa contentious issues waxaana eh, uu dhigayaa dastuurka in arrimahaas ay kasoo heshiiyaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Een, eh, qe- heer fulin ay uga soo heshiiyaan kadibna gudiyada dib u eegis dastuurka ee u u noqdo heshiiskaas aasaas base ay wax kabedelka ku saleeyaan Een, eh, labada kun iyo labaatan iyo labadii dhammaadkeedii december een, marso iyo may labada kun labaatan iyo saddexda ilaa iyo shan heshiis siyaasadeed ayaa eh, la galay shantaas waxaa ka maqanaa puntland Een, labada december labada kun labaatan iyo labada la galay waxay ahaayeen awoodaha fulinta iyo cadaaladda Een, ma- maarso labada kun labaatan iyo saddexdii waxaa la galay nidaamka federaaleynta maaliyadda iyo amniga qaranka iyo naqshadeyntiisa Eh, la- baydhaba heshiiskaas la- labadaas heshiis ayaa lagu soo seexay Een, muqdishona hal heshiis ayaa maaragtay lagu saxiixay oo doorashada ah may labaatan iyo todobadii labada kun labaatan iyo saddexda horta shantaas heshiis ayaa ayaa la galay intaa ognahay Eh, maqaamka muqdisho oo heshiis u baahneed Een, eh, ma, ma lagama galin citizenship oo hadda markaa fiirisid qodobada dastuurka qaarkood ah, eh, ay taabanaysa muwaadinimada iyo dual citizenshipka iyo heshiis laga gala ma jiro Mhm.
And, uh, taas waa midda contentious issueska ah Eh, jubbaland shantaas heshiis qeybay ka ahayd laakiin puntland banaanka ka ahayd Mhm.
And mid midda labaad waa habraaca dib u eegisa dastuurka iyadana wuxuu muhiim u tahay sida contentious issueska in looga heshiiya muhiim u tahay ayaa iyadana muhiim u tahay habraacaas oo dhowr qodob ah waxaa la ansixiyey afar iyo labaatankii january labada kun labaatan iyo afarta And, uh, ayaa baarlamaanka ansixiyeen habraacana waa faahfaahsan yahay wuxuu dhigayaa sida maxkama een, wax kabedelka loogu sameynayo qodobada dastuur ilaa iyo afar cutub ayaa markii hore lagu sameeyey Een, ah, dood badan kama taagnin qaabka loo sameeyey laakiin marka la fiiriyo habraaca sida loo fuliyey kow iyo tobanka cutub ee hadda ugu dambeeyey qaabka looga dooday qaabka baarlamaanka loo horgeeyey qaabka loo ansixiyey kooramka inuu dhammaa dad badanaa su-aala ka qabo inkastoo hogaankii baarlamaanka ay sheegeen in habraacii la maray oo la ansixiyey naa marka waxaa outcomeka natiijadii kasoo baxday maxamed taa waa u tegi doo- maxamed taa waa u tegi doonaa natiijada iyo taa dambe Eh, haddii aan kusoo laabto eh, xildhibaan eh, mursal maxamed khaliif Eh, xildhibaane sidaa uu sheegay eh, mahad eh, shan heshiis oo lasoo galay oo madal la isugu tegay oo arrimaha dastuurka lasoo la- lasoo hadal qaaday jubbaland waa joogtay jubbaland baana xildhibaan eh, ku matashaa dowladda dhexe maxaa markii dambe u, eh, keenay inaad eh, jubbaland ay tiraa kuma qanacsiiyeen intaas heshiis ay ka soo qayb galeen Een, m- marka hore jubbaland ama puntland ama aniga iyo xildhibaanada saaxiibada ee ka soo horjeeda qaabka xasan sheekh uu dastuurku keligii u qortay ma diidanin in dastuurka la dhammaystiro laakiin waddadii sharciga ahayd waddadii soomaali in waxay heshiis ku tahay oo wada leedahay lagu gaari lahaa ee dadkan dagaalka sokeeye iyo dagaalka argagixiso intaasoo sano ku jiray aan sii kala fogeyneyn aan sii kala irdheyneyn in loo maro ayay ahayd shuruudda koowaad tiina waxaa diiday xasan sheekh sida hadda mahad uu sheegay dhowr iyo toban sano waxa uu u xayirnaa dastuurka qodobo xasaasiya oo siyaasad ahaan ay adkayd in lagu heshiiyo qodobadii lagama heshiin weli afarta cutub oo hore oo aniga kula hadlaya hadda aan wax ka ansixiyey rajada aan markaa qabay waxay ahayd wakhti baa la haystaa laba sano oo gow ah ka hor bay ahayd xilligaa waxaan islahaa laba sano iyo bilaa u dhiban xukuumadda wakhti baa la haystaa madaxweyne xasan sheekh xilligaa weliba xilli waxayd xasaasiya oo dagaalkii een, abiy axmed uu kusoo haweystay baddayada ay furan tahay oo midnimo badan iyo aw- isku duubni badan dalka ay ka muuqatay waxaa aniga iyo xildhibaanada saaxiibada ee xilligaa wax ka ansixiyey aanu islahayn wakhti baa la haystaa madaxweynuhuna inuu dadkiisa isku watuu doonayaa isagaa isu keeni doona xilligaa jubbaland waa qayb bay ka ahayd puntland baa ka maqnayd inuu puntland doono somaliland raadiyo uu arinkaa si soomaali dokumentigan ma aha mid hal gobol iyo hal xisbi keliya ku Laakiin ega xildhibaan- dastuurku xildhibaan waa wax Maslow.
dalkoo dhan wada leeyahay laakiin xildhibaan mursal afar iyo toban sano wakhti yar maaha dhaqaalo badan ayaa galay dastuurka sida ay sheegeen gudiyadu afar iyo toban sano wakhti dheer weeye afar iyo tobankaas sano dabcan madaxweyne xasan sheikh oo xilligiisii laba kun iyo labayo toban kubeelgaarnimada soomaaliya ay ka baxday waxyaabuhu ballan qaaday waxaa kamid ahayd dastuurka in la qabyotirayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ballan qaaday waxaad kamid ahayd in dastuurka la qabyotirayo mar kale madaxweyne xasan waa ballan qaaday in la qabyotirayo dhammaan musharaxiintii ka hadlayey howlkii adigu aad joogtay ee lagu dooranayay madaxda qaranka dhammaantood waxay lahaayeen waa in la qabyatiraa oo dastuurka la dhammaystiraa waa sax marka ma afar iyo toban sano kale u baahnaa sooma in lagu dhiirrado oo lagu dhaco ma baahnayn Een, ku dhiirashadu hadday inta soomaali ishaysatay ay sii kala dirayso waxba noo tari mayso waxaan dastuurku sheegaa ee xasan sheekh saxiixay ee saaxiibkay maxamed haaruun u codeeyey waa burburkii jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya markaan runta u dhigo waay Eh, maxamed haaruun soo dhowow eh, xildhibaan mursal waa dhegeysanaysay Eh, dabcan eh, afar iyo toban sano sida aan isagaba u weydiiyey afar iyo toban sano ayay qaadatay in dastuurka laga hadlo oo dabcan muddo dheer dhegaha soomaalida ay ku maq- la- la maqlayay wax ka bedel dastuurka lagu sameynayo dastuurka in la qabyo tiraa eh, marka la tago eh, me- meesha madaxda qaranka lagu dooranayahi aad loo hadalhayo eh, dastuurka ballanqaadkiisa afar iyo toban sano kadib Eh, inkastoo xildhibaan mursal uu leeyahay habraacyada wax ka khaldanaayeen see kula muuqatay ku dhiirashadaas
walaalow runtii gudhiirasho aad u muhiima bay ahayd geesinimay ahayd waxaan guul soomaaliyeed bay ahayd mursal een, sidaan ogahay habraaca dood kamuu qabin Eed- wuxuu diidanaa in dastuur aynu yeelanno wuxuu diidanaa inaynu maaragtay een, ma hubadda inuu qandaraas ku haystay ee, maxay ahayd qolyihii hore gudiyadii ka shaqayn jiray dastuurka oo kharashaadkii badnaa ku baxay dad badan bay ka go'ayaan taasi dood bay dhalinaysaa dadkaasi inay mashruucaasi iska sii socdo mashruuc maxamedow maxamedow aan- gabagabeysiin bay aan- qabaan.
ixtiraam inaan Ha iga ula dhex hadalnaa gelin.
haboon saaxiib een, qandaraas buu ku ixtiraamkaa ku haystay wadaa, iyo waxaanu een, shakhsiyan waxba Naima kaagama waan sheegin ku leeyahay Maya, laakiin dad Dawro, Dawro, sida badan sidii ay waxay fursada aad xaddaad- ugu ja- aad jawaabtaad ku bixin dageysa haye maxamed wado malaayiin dollaraa ku baxay malaayiin ka dollar dad bay ka go'ayaan Een, wuxuu aad loogu soo celceliyaa heshiis eh, siyaasadeed haddii maanta ay dadka diidan soo or- bandhigi lahayn odhan lahayn qodob hebel qodob hebel iyo qodob hebel sidaasaan u rabnaa waa dood macquul oo ummadduna ay dhegaysan karto haddiise aanan dood aanan wax bedelana keenayn wixii la wadayna aan diidayo micnaheedu waxa weeyaan yaan meeshaa laga dhaqaaqin Eh, gaariyaa hore laga hayay gabyaagii soomaaliya nin wax diidayoon wadin wax kaluu ku doorbido wuxuu doonayaan jirin saaxiibadayda diidanaa runtii waxay doonayaan baan jirin ee aflagaadadu waa gooni iyo Maxamed- maaragtay Maxamed- Maxamed, ananas iyo wa- waxaa iyaga gidoonka u taalla maxamed waxaan rabaa laakiin inaan sida saxdaa Aha. maxamed waxaan rabaa Haye.
xuso adiga iyo xildhibaan eh, mursalba eh, mu- mu- dadka soomaaliyana dhegeysanaya waxay doonayaan inay fahmaan eh, dastuurka iyo waxa la xiriira eh, muddada dheer ee aan sheegnay afar iyo tobanka sana soo socotay laakiin eh, xoogaa isku muuqashadaasi intay aynu ka yara eh, harno aynu dulucda u dhadhacno maxamed haaruun eh, dabcan saad sheegtay hadalkaa ku jirtay muddadaasaa soo socotay dastuurku laakiin sida uu xildhibaan mursal sheegay miyaan ahayn in qunyar loo socdo haddii eh, wadajirka iyo isku haynta dadkii uu uu intii jo- eh, sii kala dhantaalayo sida uu hadda maxamed bash eh, mursal bash sheegay Eh, miyaan ahayn degdegaas ku jiray in fursad la siiyo oo wadahadalka iyo is- iyo i- isku imaanshaha iyo kala talagelinta la badiyo si maadaama dastuurku yahay mid ay dadku wada leeyihiin oo uu yahay eh, b- heshiis bulsho in loo kaabiyo oo oo sida loo tukuminayahay ay noqoto mid lagu wada socdo miyaanay ahayn
walaalow waad mahadsan tahay horta dimuqraadi bay dal dimuqraadiyaan nahay dimuqraadiyadduna sida aad og tahay waa sidii loo bato midna aan kugu celiyay weli ma aragtay soomaaliintay meel isku timid oo siyaasad ka wada hadashay oo ku heshiisay waa dhif iyo naadir dadka soomaalidu habdhaqankeenna iyo maaragtay barbaarinteena wax ka khaldan ma garanayo laakiin runtii aad bay noogu adagtay inaan isu tanaasulo eh, isku tanaasulno dastuurkani waa soo dahay afar iyo toban sano waa muddo dheer wiilkii maalintaa dhashay waa talinaya laakiin Wax afar iyo toban lagu sano diiday kadib oo la haddii leeyahay.
xil- eh, xildhibaan maxamed afar iyo toban sano kadib haddii weli bedelkeeda dad soomaaliyeed ay kala ay ku ay qodobkaasaan diidana waaye laakiin afar iyo toban sano kadib sida uu waa federaal haddii weli dad ay wax tabanayaan federaal haddii weli wax tabanayaan oo leeyihin kamaanan qaybgelin mad- mad- madashii hadalkayga waan kuugu bilaabee bal qodob iyo laba ay diidan inay leeyihin ma qab- ma yeelayna ha sheegaan ma sheegi karaan sababtoo ah dhammaantood qodobada meesha quran hay-adahan dawliga inay bilaan mooyaane waa wax maaragtay ka dambaana qaadan doono ee xasan ka- madaxweyne xasan ka dambeeya ku soo socdaana uu qaadan Oy.
doono laba tan sano dambe haddii lagu jirana wax kabeddelkaa laga shaqeeyana isla halkan unbaa la iskugu imanaya way laga bedeli karoo kale way ma jirto because way shaqo badan iyo waayo aragnimo badan iyo waqti badan baa la geliyey maxamed waqti ay waa Ragga qaadatay waa maasan diidan.
tahay waa waa waa waa ragga waa- diidanna way ha soomaaliha hoosoo bandhigaan ha yidhaahdaan Waay.
anigu federaal baanu diidanay waa waa mid laga hadli karo Waqti- maqaam caasimad in la siiya diidanay waa mid laga hadli karo in dooraa hadashay maxamed waa maasan tahay Diidanay, waa mid laga hadli karo in dooraa hadashay waa maasan tahay xillaan Laakiin- mursal waxna waa haye diidanahay, waxna ma sheegayo waa waa Een.
taasi dee mid la qaadan karo iyanaa dhaqaaqi weeyaan horta eh, xildhibaan maxamed haaruun waxaa nasiib darro ah isagoo aan ah, degaankii iyo dadkii uu matalay aan tegi karin oo xamar Soomaalidaan tegi kara oo waa xamar badantay in oo boqol xamar oo baa laga xamar tegi karaa oo xamar muxuu ahaa jooga kuna qasban in wax kasta oo xasan sheekh maxamuud iyo xisbigiisu ay yidhaahdaan waa rabnaa inuu gacanta u taago inuu xildhibaano degaankoodii iyo dadkoodii u tegi kara lana soo tashan kara uu yidhaahdo dastuur baa diidan tihiin in dalku yeesho waa nasiib darro jubbaland iyo puntland waxa ay diidan yihiin waa habka loo maray ma aha in dastuur uu dalku yeesho ama la dhammaystiro qodobka labaad oo kale hadalkii xildhibaan maxamed haaruun waxaa hadda ka mid ahaa soomaali intay isu timid wax ku heshiisa way oo- oo- oo- way adag tahay ama lama arag dastuurkan kumeelgaarka laftiisa sideed boqol iyo shan iyo soddon soomaaliyoo oday dhaqameed reer walba a leh waxgarad reer walba a leh aqoon-yahan reer walba a leh ayaa isu yimid oo ku heshiiyey dowladdii markaa jirtay ee madaxweyne sheekh shariif uu ka ahaa madaxweynaha iyo een, madaxweynihii puntland xilliga ayaa garowe iyo muqdisho shirar badan oo qabyo uga isdabajooga ku tageen soo qabtay maaha qabyo uga tageen qabyo shaqay waxay uga qabteen.
tageen qabyo sababta Shaqadiina waaba tanaan Soomaaliya inay kuu soo wado dhammaystiro.
waaba tanaan kuu soo wado sababta ay qabyo uga tageenna waxay ahayd inta maqan markaa dowladaha maadaama dalku hab federaala qaatay dowlado xubno ka ah federaalka oo samaysmi doonana ay jiraan in kuwaa talada dambe ay wax ku yeeshaan ayay oga tageen somalilan oo saaxiibkay uu maanta matalo aanu tegi karin in laga talageliyo oo wadahadaladooda qayb looga dhigo dastuurka ayay qabyada oga tageen way maxamed eh, mahad waa suga ayaa nala jooga mahad eh, dooda labada hal xildhibaan mar aan inaan inaan ka jawaabo Maxamedow, ma baahnayn, ma- maadaama hadiisa hadalka hale.
way way
Een, runtii waa ka xumahay dee wixii aflagaada waa gooni mursal ma odhan doono anigu wixii axmed madoobe doonayuunbaa doontaa wuxuu diidayna waa diidaa oo shalayba markii madaxweyne axmed madoobe uu qaybta ka ahaa uu nala joogay waana raggii ugu cadcadaa buu ahaa maalintuu diidayna sababuu ku diiday isagoo sheegin waa kii diiday deegaamada uu sheegayena ee, dalka soomaaliyeed waxna siyaasad bay ku kala maqan yihin waxna maaragtay kooxaha cadowgaabaa haysta deegaamadu isagu kasoo jeedu leey waa tegaya kismaayu ka tegi karaa Een, marka ee, waa ka xumay markaaynu saa u hadlo way Een, waaye.
runtiina waaye maxamed eh, Waa- waa- waa ka- waa- su-aashaas waa ka jawaabtay Eh, waxaan u gudbayaa mahad waasuge mahad eh, dooda labada dhinac ee labada xildhibaan ee golaha shacabka ka tirsan eh, dabcan eh, dastuurka doodiisa ku saabsanna halka ay kala taagan yihiin waa ujeedaa maxaa kaaga baxay
Eh, waa macsan tahay Eh, waxaan rabaa inaan xoojiyo in sababta uu dib eegis dastuurka u daahday waxay ahayd Een, eh, dastuurka waxaa loo arkayay habka ugu fiican ee political reconciliation dalkan uga dhici karo Een, waana sababta arrimahaas contentious issueska loo loo bixiyey loo dhahay waa in laga soo wada heshiiyaa marka hore oo he- heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay kasoo wada heshiiyaan kasoo doodaan aasaas looga dhigo kadibna baarlamaanka wixii laga soo heshiiyey uu filtargareeyo ka doodo wax ka bedelo wax ku daro Een, ah, caalamkana dasaatiirta laba qaab ubaa loo sameeyaa qaab waa reconciliationkaas inuu ku yimaado oo soomaaliya hadda ay ku socotay qaabna waxa waaye in qolo guulaysato ay iyada qorato sida ay la tahay in dalka loo xukumo I think habkii hore ee reconciliationka dastuurka hadda la ansixiyey ee cusub waa ka soo leexday Een, ah, marka loo eego eh, agtarada diidan agtarada aan ka qayb galin eh, puntland one contribution kuma lahan xitaa heshiisyadii la galay markaa fiirisid heshiisya negotiation Een, ah, ku yimid ma, ma ahayn Een, labo waxaan isleeyahay nuxurka eh, maxamed haarunna waa ku jirtay nuxurka maxaa ka khaldan Een, eh, dastuurka cusub ani waa wada akhriyey Een, eh, waxaan yani qodob tusaale ahaan qodobada boqol iyo lix iyo boqol iyo toddoba Een, eh, waxay sheegayaan keliya saddex qof in madaxweyne ay isku sharaxi karto saddexdaas qofna ay soo jeedinayaan saddexda urur ee u- ee xisbi siyaasadeed ee ugu codadka badan Een, eh, baarlamaanka ama coalition ha noqdaana ama saddexda urur ha noqdaana oo ugu tirada badan Een, eh, laba wareeg keliyana doorashada lagu soo gebagabaynayo qofka madaxweynaha noqonayana shan sano oo ugu dambeysay inuu dalka joogay Een, eh, shuruudo badan oo runtii dalkan eh, fragility hadda kasoo baxaaya ee ee doorashadii ugu dambeysay afartan iyo dhowr qof ayaa isku diiwaan gelisay inay madaxweyne noqoto Eh, marka meelo badanoo waxaa jira spacekii siyaasadda ee aktarada qaar een, eh, runtii la yareynayo Eh, marka la fiiriyo dhanka awoodaha nidaamka federaalka ama ha noqoto eh, federaaleynta maaliyadda ama ha noqoto awoodaha fulinta een, eh, waxaa macnaha awoodihii dhan waxay u badan yihiin dhanka dowladda federaalka marka arrimahaas dowlad goboleedyada eh, yani inay su-aalo ka keenaan qaar waa macnaha waa wax oo oo dabiiciyan la fahmi karo Een, ah, in marka laba laba option unbaa mar- marka outcomeka adeetii aan meesha aan rabay inaan inaan ku dhaamiyo waxay ahayd Mhm.
dalkan labada kun iyo labaiyo tobankii wixii ka dambeeyey saddex political processa soo maray oo doorashadii selectionka ahayd labada kun labaiyo tobankii tii dadbaneyd ee labada kun lixiyo tobankii tii dadbaneyd ee labada kun koyo labaatankii labaiyo labaatankii Eh, doorashooyinkaas waa la isdhacayay waa la isjiirayay laakiin outcomeka heshiisa lagu ahaa
Mhm.
dastuurka outcomkiisa hadda heshiis laguma aha and this is waxa maaragtay dalka aan u fiicnayn macnaha dib u eegisii dastuurka ee dhowr iyo tobanka sano soo socotay Mhm.
haddii outcomkii ka soo baxay maanta agtaro dalkan muhiim u ah ay ay banaanka ka joogaan macnaheedu waxa waaye dalkii marxalad wuxuu galayaa constitutional crisis macnaha jahwareer dastuur ayuu ayuu dalka galaya marka waa arrin u baahan runtii la xaliyo ka hor intaana doorasho laga hadlin sababtaa doorashada soo socoto waxa hadda dooraddu waxay ka taagan tahay yaa yaa marjic u noqonaya yaa asaas u noqonaya ma dastuurka cusubaa asaas looga dhigaa ma dastuurkii labada kun labiyi tobankii asaas looga dhigaa soo hadda doorasho lagamaba hadli mar laba doorasho dastuur laguma gelin lahad tii dhaweyna dastuur laguma gelin tii ka horreysana dastuur laguma gelin way marwalba dastuurka way ka baxsanay aasaaska doorashada markasta waa dastuurka ustaad way ma yahayn dastuurka doorasho toosu sheegi doorasho dadban meelay kaga tahlay ma jiro way way maad maad si fiican baa u sharaxday dastuurka dastuurkee loo isticmaalayaa doorashada oo lagu salayna tusaale ahaan dastuurka waxyaabaha asaasiga uu caddaynaya waxaa ka mid a mandateka mudxileedka baarlamaanka iyo mudxileedka madaxweynaha waxyaabaha uu caddaynaya waxaa ka mid a habraaca doorashada madaxweynaha habraaca doorashada guddoonka baarlamaanka dastuurka caddaynaya marka dastuurkee loo raacayaa habraaca doorashada soo socota lafteeda hadda nobody knows macnaha maxamed maxamed su-aasha laftigeeda haddii aad aan kasii qabto mahad oo aad sii geshid see loo raacayaa kee la raacayaa markaas
dee kala raacaya ma jirta hadda dastuur baanu ansixinay laba boqol iyolaakiin darafyo darafyo darafyo siyaasi ah oo dabcan qayb ka ah talada dalka oo qayb muhiima ku ah ayaa diidan oo ka hor yimid laba mid bay noqonaysaa laba mid bay noqonaysaa inaan dalkani dowlad yeelanoo maalinba nin diido laidhaa ninkaasoo maaragtay la maslaxa mooyaane dalkani socon maayo horena aynaa ugu soo faa'iidin lixdan iyo dheeraad sano waqti inooga lumay iyo inaynu is ixtiraamno kolba halkii loo bato sida dimuqraadiga aynu u dhaqanno tiradu hadday kaa badato aad ixtiraantid adiga ku dhaadu sidaasaanan maaragtay runtii saxan nimankaas sidaan kuu sheegayey mahadbaaba qodobo iyo wax sheegayey hal iyo laba ay sheegi karaan runtii ma jirto bedelkeeda hadday hayaan liis dheero qodoba inta soo qortaan soomaali odhan laayeen liiska ma aqbalayno waana laga wada doodi karaa qodobadaas aad baan maxmed ugu soo celcelisay marka xildhibaan mursal baan siinayaa xildhibaan mursal xildhibaanka kale maxamed haaruun oo doodana kugula jira qodob sheeg buu ku yidhi dadka ku dhegaysanaya iyo isagoo su-aashaas isaga u helaan jawaab waafiya bal qodobada aad diidantihiin adaad dulmartid si kooban qodobada aan diidannahay waxaa ka mid a qaybsiga awoodaha dowladnimada ee heer federaal iyo tusaale
maxamed uda isaga waa su-aasha isku duuduubo dadku waxay moodaya inay wax ku dhex jiraan kow iyo laba qaybsigii wax kaga hor imanaya ha caddeeyo iyadoo dhan baan qaybsiga sidaad adiga iyo xasan sheekh saad u qorateen kaadir xisbi baa tahay aan dhamaysto hadalkaygama dhexgeline akhlaaq la-aan u wada doodna maxamed haye mursal qodobada
okay waxa aan ka soo horjeednaa waxaa ka mid a qodobada awoodaha sharci dejinta labada aqal tusaale ahaan aqalka sare awooddiisa aqalka hoose aniga iyo xildhibaankan xisbiga j s b aan ka wada tirsannahay sida awoodaha loogu qaybin lahaa dowladihii federaalka iyo ti kuwii xubnaha ka ahaa sida awoodaha loogu qaybin lahaa maqaamka muqdisho lafteeda sida uu noqonayo marka aan waxoo dhan soo duuduubno runtii xukuumaddii tan ka horreysay dowladdii tan ka horreysay xasan sheekh ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo laba waxyaabood oo baarlamankii xilligaa jiray uu la yiri waa ansixiyey laakiin aan heshiis lagu ahayn inaan heshiis lagu ahayn darteedna aan u dhaqangelin baa jira oo ah saddex iyo toban sanatar oo gobolka banaadir in loogu daro iyadoon maqaamkii muqdisho iyo gobolka banaadirba laga hadal ay qoreen iyo muddo kororsi laba sano ahaa oo abril labada kun iyo kow iyo labaatankii ay ansixiyeen labadiba ma hirgelin ma ka jawaabi karaa labada aan ku dha aan dhamaysta hadalka anuka ama dhex gale dulqaad yeelo iyo sugitaan fadlan labadaa qodob oo saddex iyo toban sano tar oo dheeraado aqalka saraha lagu daro la yiri iyo laba sano oo muddo kororsi ahaa labadiba heshiis laguma ahayn mana hirgelin dastuurkan hadda waxa lagu sheegaya ee xasan sheekh maxamuud saxiixay taa wax ay ka duwanaan doonta maleh waxay noqon doontaa ama mid ayaga u gaaroo xisbiga j s b ay ku maamushaan oo dokumenti xisbi ah ama dib baa looga noqonayaa haddii ay labadaa mid dhici weydo meel iiga qor burburkii jamhuuriyadda saddexaad ee soomaaliya ayay tan noqonaysaa sidii nin oday oo aan qaraabanahay uu sheegay nin walba tuuladiisibuu u noqonaya Eh, maxamed haarun
aan aan waa waa waa mahadsan yihi mursal aanba haystin la soomaali haystishe bal waxay isku dilaysa inay caddaatay kala qalnaatay ahayd Eh, wuxuu leeyahay awoodaha golaha iyo eh, sharci dejinta iyo awoodaha xukuumadda wax qey- maaragtay awoodaha ma cadda warkiisaas ma cadda hal qodobuu sheegi karo oo meel cid lagu duudsinayo ama uu dood ka qabaana ma jirto in ummadda wax loo halo- ha- hadoodile maaha libintaasaa xukuumaddaa loo diiday marka wax laleeyahy libinta ayayna qaadanin eh, maaragtay dhulka ha lagaga dhufto waana soomaali waxay ku soo maaragtay bartaa dhigaye in maaragtay midba midka kale lugaha qabsado si aan loo dhaqaaqin Een, labadii qodob uu yihi baarlamaan baa ansixiyeyna waa public record baarlamaan ma ansixin golaha shacabka ansixiyey golaha shacabka keligiina baarlamaan ma aha laysuma dhammayn laakiin hadda waa laysku dhammaan labadii aqaloo wada jira bay ahayd labadii guddoomiyaha hareeraha ka taagan buu madaxweynuhu saxeexay waa maaragtay i- soomaali de waa waa- waa ujeedaa Waay, maxamed horena maxamed goor haarun marka cadda haddaan ansixiyey.
su-aal ku weydiiyo eh, halka kaa weydiiyo dabcan eh, muddada u hartay dowladda sida ay xildhibaanada eh, qeyb ka soo horjeeda iyo dadka kale ee dhaliilayaba ay sheegeen muddada u hartay dowladda waa ay koobnayd oo waa muddo bilooyin ah marka dadka qaba aragtida ah inaad fursadda ballaarisaan ayay ahayd oo dabcan lo- loo loo gaarsiiyo inta dowladda kala imaanayso oo wakti la siinayo oo waxyaabaha laysku hayo laga heshiinayo ee dowladdii degdegaani saddexaad degdegaani m- miyuusan muujinayn in ay ahayd in afar iyo toban sano ma degdeg ba
waktiga hadda dowladdan ka hadlaya afar iyo toban sano dastuurku waa soo dal socday iyo dibadba dastuurka la tashigiisa waa la geeyey Waay.
magaalada nairobi ay joogteen waa la geeyey Waay.
qurbaha fog waa la geeyey Aha.
kismaayada uu maaragtay ninkan maamulkiisu ma- caasimadda kumiilgaadhka waa waa la geeyey garoobo waa la geeyey dokumentigaasoo qoran oo boqolaal iyo boqolaal ba- maaragtay eh, bog ah oo baabuur eh, maaragtay eh, maaragtay labaatan tana buuxin kara ayaa kaydsan oo yaala soomaaliya oo maaragtay laga qadiyo ma jirto intii dambe habraaca ee maxamed ay doodda maxamed haddaan u qabaan nimaano waa gooni dhinaca habraaca Ah.
eh, oo dabcan xildhibaan mursalna uu ka hadlay eh, mahad waa sugan uu ka hadlay oo dabcan ay doodooda ay kamid ah mursal uu kamid ahaa doodiisa inaysan xataa eh, kooramku buuxin oo xildhibaano ay la ogyahay inaysan tegin maba joogine maba joogine waa waa eedayn Ad- dee, ada- walaal haddii la adaa adaa eedaynayo joogay waa- waa gooni.
maxamed adaa joogay haye ku soco aniga shaqadayda ma aha oo kooramka inaan waardiyeyo aniga maaha mursalna shaqadiisa maaha guddoon iyo habdowra iyo xogayaalba goluu leeyahy ciddii dood ka qabtaa iyaga ha u fadhiisato iyaguna way noo soo gudbiyeen inuu kooramka buuxo golahana wuu camirnaa sidaad kamaradaha ka arki kartaan haddii uu dood ka qabo kooramku muu bixin waayo way sokaysaa waaba hawl fudud haddiise anigu waxaan u arkaa inuu doodiisu ay tahay dastuur lama yeelan karo soomaalidana sidii burburku inoo maaragtay inoogu dhacay way adagta in wax la qorto dastuurkan un maaha xeerarka caadiga ee go- dalkan lagu dhaqayo Ay, dadku aad bay uga soo horjeestaan waay waxaad moodaa xeer la-aanta habbi inay ku yihiin oo ayna cabsi ka qabin laakiin xeer in la qorto cabsi ka qaba waay xildhibaan mursal sidoo si lamid ah waan dareemi karaa cabsi baa dastuurka laga qaba laakiin dastuur la-aan cabsi lagama qabo maxamed waa maadsantahay haye xildhibaan runtii mursal dhowr wax oo muhiima dastuurka xitaa haddii la bedelayo sharcigii iyo habraaci iyadoon la raacin kooramkii ama xisaabtii la rabay aanu jirin wadatashigii iyo heshiiskii siyaasadeed uu meesha ka maqan yahay ayaa haddana waxaa cadba waxa sababta loogu ordaya iyadoo baarlamankii kalfadhigiisii uu dhammaaday la yiri ha u sii jooga oo afar isbuuc wax ka yar kow iyo toban cutub la yiri ha lagu dhammeeyo qaybta hore ee aan anigu afarta cud- jabtare ugu horeeya aan qaybta ka ahaa ee maxamed haarun ku soo celcelinayay waxaan ku dhammaynay afartaa cutub laba bilood iyo bar toban isbuuc ama kow iyo toban isbuuc baa nagu qaadatay haddaba waqtiga afar isbuuc baa hadda waxaa la yiri kow iyo toban cutub ayaa lagu dhammaynayaa kow ayadoo si- da- isa- is- isafgaranwaagii siyaasadeed heerkii ugu sarreysay dalka uu marayo iyadoo muddaxileedkii madaxweynaha iyo baarlamankuba ay muddo kooban oo laba bilood iyo saddex bilood lagu murmayo ee ka dhiman tahay waxaad dhegaysateen aad aragteen dhegaystayaashayada qiimaha iyo qaayaha leh aan xusuusinaya inay dib u baaraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo laba sano iyo bar ka hor leh dastuurka waan dhammaystiraynaa si aanu noola gaarin labada kun iyo labaatan iyo shanta ama laba- labada kun iyo labaatan iyo lixda haddana leh marka la dhammaystiro dowladda soo socota ayuu dhaqan gelayaa ee hadda ma dhaqan gelayo maxamed Saadad- haddana waxaan dhegaysanaynaa in mursal soo ma dhammaystirin madaxweynuhu ballanqaadkiisa soo ma ma ahayn in waa dhammaystiraya dastuurka soomaalida lama dhammaystirin lama maxaa kaloo ku suga- jiray maya lama sugayay ahayd ilaa anigu xilli bilo iiga harsan tahay waxaa kaloo ay ahayd dhaqangalkiisa wixii aan ka bedelno wuxuu dhaqangelayaa dowladda aniga iga dambaysa haddana madaxweynihii oo uu hor fadhiyo aadan madoobe oo aadan madoobe uu leeyahay dastuurkan een, baarlamanka waktiga Oo, u hore iyo su-aasha- golaha su-aasha u imaanaya.
wa- waa Adiga shan xil- sano oo eh, imaanaya maaha soosaas. Maxamed, wa- eh, waad wada aragteen maxamed haaruna ku noqonaya inkaas hal su-aal haddaan ku weydiiyo xildhibaan mursal Eh, waxaad tiri een, halis ayaa loogu jiraa inay burburto jamhuuriyaddii saddexaad eh, ee soomaaliya Ha.
xildhibaan baa tahay Eh, afar sano oo mandate ayaa haysatay dabcan mas-uuliyaadka idin saarnaa waxaa ka mid ah wax een, xeerarka dalka iyo qabyutirka dastuurka marka haddii xildhibaano adiga eh, saaxiibadaaya ay hawshaa guteen oo iyagu ay eh, dastuurkii ay een, eh, ay dha- een, ansixiyeen oo meel mariyeen ma in dastuur dalku yeeshaa burbur loogu noqonayaa so waxaa la doonaya maaha in dastuur la yeesho eh, eh, dastuurka la dhamaystiro la qabyatiro Een, dastuur in la yeesho cid diidan ma leh doorasho qof Maxay iyo cod- waxa haddii- burburka aan kuu kuu dhameeyo, muujiyey?
waxa burburka muujinaya kuu sheega doorasho qof iyo coda in la qabto dadka awoodda lagu celiyo cid diidan ma leh dawga loo maro ayay ku xiran tahay inay keento soomaali midaysan oo wax wada leh iyo soomaali sii kala irdhowdoo kala fogaato kala tagta jidka loo maray ku xiran tahay wadada xasan sheekh uu u marayo dastuurkanna waxa uu oga dan leeyahay waa muddo kororsi oo uu afarta isbuuc kow iyo toban cutub yiri ha loo boobsiiyo way muddo kororsigaana aan dhammeeyo fadlan muddo kororsigaana aadan madoobaaba qiray een, isbuuci hadda aan naga dhammaaday midda labaadoo kale Marka maxaa doorashada sababay lagu burburnaa?
doorashada doorashada uu xasan sheekh jaabka ku watoo keligii leeyahay waa qabanaya haddaan broseeskeeda heshiis lagu ahayn natiijadeedana heshiis lagu noqon maayo burburkuna halkaasu ka imanaya way maxamed haaruun eh, dabcan eh, hadalka uu isagu na soo hadal qaaday xildhibaan mursal ee ah muddaxileedka adigoo xildhibaana iyo mursal eh, min afar sannadood ayaad ku dhaarateen muddaxileedkiinnii markii eh, dabcan eh, dowladda bilowgeedii marka dastuurka hadda la meel mariyeyna waxa uu qorayaa muddaxileedka inay tahay shan sano hay-adaha dowladda xaggee la aadaya
Een, walaalow doorashaa la qaban doonaa Een, horta taa ma difaacayo oo maaragtay afar sano ahaa waa run Een, guwi naga horreeyena afar sanay ahayn laakiin shan sano iyo bilooyin bay joogeen gudoomiyaha baarlamaanku Kuwii laakiin kasii waxa uu horreeyeyna sheegay afar sano gudoomiyaha ay ahaayeen.
baarlamaanka wuxuu sheegay madal ka sheegay in muddaxileedka ay shan sano ay ka bilaabanayso isla hadda oo ay shan sano taas laftigeedu miyaynan eh, maxamedow haddii shan sanaba laga dhigo Ha.
labiyo iyo toban bilood wax soomaali ku burburta siduu mursal sheegi ma soddon sano dib inoo celinaya labiyo toban bilood marka dooda waa ah muddo aad u marka kooban.
dooda ah maxaad kaga Een, jawaabaysaa maxamed Eh, wixii loo socday oo dhanba waxay ahayd halkaas sano dadka doodaas qaba maxaad ugu jawaabaysaa
dadka dooda qabaa marka horeba dastuurka waa diidanaya dastuurba waa diidan yahay mursal Een, taas waa kays keliya dastuurka dhaqangalkiisa waa waa doodaha fududoo waa isla maaragtay waa laga heshin karaa laakiin isagu dastuurba waa diidanaa Een, wuxuu yidhi "Wa- laba afar wiig baa lagu soo gabagabeeyey koob iyo toban cutub soomaaliya dastuurkii lixdankii ay yeelatay min qorid ilaa iyo ansixin soddon beri waxaan ka yarbay ayaa ayaa lagu dhameeyey Ee, guud ahaanna wax laba boqoloo qodob ka yar een, maaragtay inay muddo dheerba qaadato runtii maaha broseskan uu sheegayna waa kii ansixinta ee kii diyaarinta qoridda ee, maaragtay tafatirka een, maaragtay hagaajinta muu ahayn broses maaragtay codayn iyo ka doodid xildhibaano aheedo waana koobnayd labada gelinna waa runtii iyadoo rabadaan bay aheedo waa la shaqaynayey Een, labana yaan la isku darin haddii ay dood uu mursal iyo saaxiibadii ay ka qabaan ee, qodobo dastuurka hadday dhaqangalkiisa dood ka qabaan taasi waa fududahay waana laga heshin karaa haddii ay doodoodu siday imaka u eg tahay ah yaan dastuur la yeeleen ama anagu inaan samayno mooyaane yaa cid kale samaynin waa waa maaragtay taasi waxa weeyaan dee meelna inoo wadi mayso inagu guud ahaana xiiso uma qabno inuu Way- way.
dalkan burburo waqtiga aad inoo mana haya rabno in dib loo noqdo maxamed ee, maasantahay in la heshiiyo oo maaragtay hay-adaha dawligaana aynu inaga maaragtay dooranay oo soomaalaha dooratay xoog nugumay qabsan Ee, in iyaga runtooda lagu ixtiraamo mandaydkooda iyo xuquuqaadka uu way dastuurku waa mahadsanta siiyey, maxamed maxamed waqtigaan ee, ayaa- haya in ayay doorar runtii hadashay tahay.
waa mahadsantaha Eh, mahad waa suge dabcan eh, intii horena qayb baad ka ahayd labada xildhibaanna doodooda waxay maraysaa in meelihii ugu xasaasisanaa marka la fiiriyo marka soo dhawow maxaa kuu baxay
waa mahadsan tahay runtii yani an waxaa isleeyahay dastuurku wuxuu qaabaynayaa qaab dhismeedka institutionada dalka oo ay ka mid tahay dowlad goboleedyada tusaale ahaan hadda qodob waxaa jira dhahaayo dowlad goboleedku wuxuu yeelanayaa hogaamiye hogaamiye ku-xigeen magaca madaxweyne ma qaadan karaan golaha fulinta ee stateskana waxa uu yeelanayaa xog hayn ma yeelanayo wasiir marka arrimaha noocaas oo kale ah marka la jaan goynayo waxay u baahan tahay dee dowlad goboleedyadii waxaan ku dhaqmi lahaa inay qayb ka yihiin oo ay aqbalsan yihiin taas taas waa waa mid midda kale yacni qaab dhismeedkii garsoorka garsoorka waa degmo kasoo bilowda ilaa iyo federaalkii institutionadii maarata maxkamadii dastuurka uu ku gaaraya arrimaha fulinta iyagana waxay u kala qaybsamaan dowlad hoose dowlad goboleed dowlad federaal ah marka runtii arrimaha uu qaabeynaya dastuurka federaalka waa arrimo dalka oo dhan qaab dhismiidkiisa taabanayo arrinta kale ee doorashada la xiriirto runtiina aad xiriir ula leh dastuurka hadda waxaa ku qoran dastuurka inuu dalka yeelanayo hal guddi doorasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee doorashooyinka maamulaya heer degmo heer federaal heer dowlad goboleed iyo heer federaal taas lafteeda marka waxay u baahan tahay yani in laga wada xaajoodo oo yani dowlad goboleedka puntland dastuurka federaalka hadda la ansixi marka loo fiiriyo golayaasha deegaanka ee degmada ee soo socda iyo doorashada heer dowlad goboleed ee puntland waxa u qabanaya guddiga qaran ee federaalka iyo iyo doorashooyinka iyo iyo xuduudaha marka yacni qaabkaas ayuu dastuurka hadda u qaabeynaya arrimaha marka marka procedureka lagu ansixiya wax kabederka looga sameeya laga soo tago arrinta ugu muhiimsan oo runtii u baahan in la dul istaago waxa waaye arrimahan qaab dhismeedkii institutionada dalka ah ee uu dastuurka qaabaynayo ma yihin kuwo dalka yani agtaradiisa ay heshiisku yihiin oo ka dhaqan gali karo haddii jawaabta ay maya noqoto marka marka walaa adi ku muuqda waxa weeye in waxaan lagu heshiis yahay si dhaqangelkiisa uu u noqdo mid meelihii lagu dabaqaya ay u dhaqangeliyaan
yacni haddaana uu heshiis ku ahayn dastuurkan cusub puntland iyo jubbaland iyo iyo musharaxiinta ama mucaarad mucaaradka laftooda waa actor weyn oo muhiim ah oo raba inay dalka madaxweyne ka noqdaan marka haddii ay diidan yihiin macnaheedu waxa waaye yacni jahwareer dastuur ayaan galaynaa arrinta oo yacni khatarta abuuri karta hadda waxa waaye dhaqangal dhaqangalka dastuurka hadda siduu gudoomiyaha baarlamaanka sheegay waa dhaqangal u dhahay macnaheedu waxa waaye hal sano ayaa u haray xukuumadda iyo baarlamaanka dhinacyada kale ee kasoo horjeeda dastuurka cusub waxay aaminsan yihiin inuu baarlamaankan afar iyo tobanka abril waktigiisa ku egyahay madaxweynahana waktigiisa uu ku egyahay shan iyo tobanka marso may marka meeshaas waxay noo abuuri kartaa jahwareer kale oo parallel process iyo in yacni waxyaaba aan aan aan loo baahnayn oo dalka meersha uu maraayo yani dib uga dhigi karto inay marka nuxurta waxa waaye maxamed haarun oo hadda waxaan weydiin lahaa mucaaradka iyo labada dowlad goboleed dastuurka cusub inaa inay dowladda federaalka u dhiibto ma dhihi kartaa wixii concern a ka qabtaan kasoo bedela baarlamaankan ku celinaynaa oo dastuur ah adinkan input waxay saameyn idinku leh talo saa u rabtaan qoraayo aan baarlamaanka ku celino si aan hal dastuur u yeelanno ma kartaa dowladda haddii aanay taas karin mala dhihi karaa marxaladda kala guurka ee soo socoto aan dastuurkii aan dowladda federaalkaba hadda ay ku timid mucaaradka iyo labada dowlad goboleed ee hadda diidanna ay ay aqbalsan yihiin ha noqdo aasaaska sharci ee ee maaragtay doorashada soo socota way maada wakti aad inoo haya waa mahadsan tahay Mhm.
eh, wakti aad inoo haya Eh, qaybihii dambaynu gelaynaa oo waktig waynu hayaa Een, mursalow sidaa uu ma- een- een sheegay mahad dabcan waxaa laga hadlayaa waa dastuur dastuurkuna waa wixii heshiis bulsho ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ay waxay iska dhex arkayeen maxaa ku jaban in idinka laftigiinu aad waxaa ka khaldan dastuurka aad qabtaan doodiina in si gole ah loo loo dhammeeyo oo kala taagtaagaas meesha laga saaro oo afar iyo toban sano ummadda soomaaliya dhegaheeda ay ku dhacayeen dastuurka wax laga bedelaya waa la qabyo tirayaa waa loo fadhiyaa waa la hagaajinayaa lasoo hafjaro Een, horta siyaasadda iyo adduunka shaqo walba waktiga ayaa runtii qad qeyb weyn ka ah sida wax loo qaban karo wakti intee la eg ayaad haysataa ayaa qeyb weyn ka ah waxa la qaban karo iyo sida loo qaban karo dastuur mursaas ah.
xilli hore lama soo bilaabin afartii cutub aad wax ka ansixisay afartii cutub ee la muddo- ansixiyey waa- laba waad sano joogtay, kahor bay muddo aad ahayd kasoo ansixisay Maya, laba waqti sano waa la kahor- haystay laba waqti sano wuu socday soo laba maahayn?
sano kahor bay ahayd afartaa cutubna waxa keliya oo uu xasan sheekh madaxweynaha mudaxileedkiisu gabaabsiga yahay uu ka lahaa ay ahayd inuu guddi doorasho ku samaysto oo uu yidhaahdo hadda guddigiina doorasho- waad waad durteen idinku markii afartii cutub la sameynayeen waa joogtay waxbaad ka Ah, ansixisay aan kuu markii dambena dhameeyo.
waa ka- waqtiga xa- waqtiga hadda xa- aan joogno Mhm, oo madaxweynuhu laba bilood u dhiman tahay oo baarlamanka bil u dhiman tahay mhm.
wakti ku filan dastuur in laga doodo laga hadla maaha waxa keliyoo noo yaalla waxay tahay si dowladnimada curdunka ahayd ee aan- aanu haysanay aanay nooga burburin doorasho heshiis lagu yahay sidee lagu qaban karaa oo dalkan dowlad cusub u yeelan karaa Way.
intaas weeye waxa keliyo Way.
hadda Ma- wadahadal in laga galaba ay tahay Way.
wakti haray ma jirto Way.
haddii muddo kororsi uu ku haminayo xasan sheekh maxamuud daqiiqada waan ku sii doonaa sida uu talo bixinta.
isaguba yiri hortaajoogaa waayey way Een, maxamed haarun
Mm.
laba daqiiqo eh, intaa uu mursal ka hadlada wax ku daraysid waqtiga aad baynoo hayaa
walaalow ninka madaxweynaha waa lagu gofayaa iyo mandaydka soomaali baa siisatay Een, iyagaa yidhi na hogaami muddada maaragtay ay doorteen mandateki la siiye Dastuurkana laba bilood baa ka shaqooyinkii dhiman ugu maxamedow weynaa.
mandateki la siiye laba Hadday bilood weli- baa ka weli muu dhiman gaadhin mandaydkiisii, laba bilood baa ka dhiman dastuurkana laba shaqooyinkii loo biloodna diray bay ahayd laba biloodna doorasho aan la way ogeyn dhaceen.
see ku dhici doonto ayaa dalka Way.
qalalaase hor leh mursal way uu ku wadaa uu- sidii uu- horaad rabtaa adigu iyo lix iyo tobanka daqiiqa la isku dooranaya miyaa hoolkii deg deg ahaaye maaragtay wixii sidii walaalow socon mayso dalkan inuu hore u dhaqaaqo ilan halkii inaan taagnaana ma maaragtay runtii ma habboona inaynu ugu yaraan maaragtay haddayna wax badan jari karin tallaabooyin aynu hore u qaadno Waa- si dalka waa kastoo la weyn, isku soo doortaba dowladnimadu waa maxamed dhisaysaa, doorasho aan heshiis Soomaalidu lagu ahayn oo inay hal isku nin iyo hal tanaasuso.
xisbi wato marnaba dhici mayso horena uma dhicin haddana dhici mayso soomaaliduna inay isku tanaasuso oo dowladnimada loo tanaasulo oo dalkeenu keyrkii waa ka hadhay afrika waa ka hadhay ee adduunyadii oo dhan waa ka hadhay wadamadii aynu xornimada mar wada qaadana waa ka hadhnay waxaasoo dhan isjiijiid iyo maaragtay in laysqabsadadaa layshaystaa ayaa maaragtay keentay dalkan inuu hore u socdo u baahan yahy inuu asaagii la taqmo u baahan yahay inay dadkiisu nolol fiican helaan bay u baahan yihin kooxa siyaasiyiin oo tiro kooban inay dadkan madaxooda isku haystaan muddo maaragtay intaa leeg oo maaragtay danahooda gaarka aan runtii maaragtay ku mashquulsan dalkan abaaraysan ee baaba'san aan runtii loo tudayn doorashaa laga hadlayaa maaragtay kuraasaa laga hadlayaa dadkiina abaar iyo maaragtay maxamed ayaa waa mahadsan baabi'isay, tahay waa mahadsan tahay biyo-la'aanaa baabi'isay.
maxamed waa mahadsan tahay waqti aan haya Dowladda dadka waqti aad u noo haya baahan yihiin, waqti aad noo haya dowladda u baahan yihiin nidaam bay u baahan yihiin ammaan bay u baahan yihiin hal siyaasadana maaragtay runtii in la isu tanaasulo oo dalka loo turo bay u baahan tahay maaragtay tayada uun inay socoto oo runtii ku soco maaragtay meel la ku gaari weynay ee, inaan la taagnaado un tayadaa soconaysa tu kala diidayna Wa- meel la ku gaari weynay wa- mursal iyo saaxiibadiina waxaan u sheegayaa dib iskugu noqda soomaali qodobadaa diidantiin iyo waxaad ku bedelan lahaydeen usoo bandhiga haddii kalena dee ha layda arka inaad dastuurdiid maxamedow hal Halka- mida- hal daqiiqo- hal mida waa kugu raacsanahay in laysu tanaasulo waa muhiim in dalka loo turana waa muhiim dalka cidda u- turidda ugu weyn ay uga baahan tahay waa ninka aad la jaarka tahay la xisbiga tahay ee xasan sheekh maxamuud ee mudaxileedkiisu gabaabsiga yahay oo kursi jacayl uu u qabo iyo doorasho uu isagu ja- shaar uu tashay oo kale u qortay keliya doonaya maanta haddii soomaali ku kala tegaysa xitaa oo inuusan ugu turin Ee, odaga caqliga aad hadda ku hadlayso isaga gaar ugu sheeg baan kuleeyahay oo dalka u turdhe adigoo mahadsan
maxamed hal daqiiqo
runtii aad baa idin salaamayaa ramadaan mubaarak waxaan filayaa in maaragtay Way, waa mahadsantahay.
ilaahay caqliga inoo soo Waa celiyo mahadsantahay.
maaragtay inuu